bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha sebtembar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay ku waramayaan inay ka dhexeen qaraxyo halkaas iyadoona qayb ay ka tahay go-aalkaasi goobaha ay gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaaba wararka ayaa waxa ay sheegayaan in gaadiid iyo ciidamo ay ku rarnaayeen ururka al-shabaab oo maraya duleedka degmadaasi lala beegtirsaday qaraxyada ayadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan qaraxyadaasi wararka qaar ayaa tilmaamaya in qaraxyada ay yihiin duqaymo ay geysteen diyaaradaha aan duuriyaha lahayn halka warar kalena ay sheegayaan in gaadiidkan ay hayeen kuwa ay ku rarnaayeen walxaha qarxa lana doonayay in looga geysto dhibaatooyin qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya qaar ka mid a dadka ku sugan deegaanka toorotorow oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in qaraxyadan uu ka dhashay gaadiidka ay wateen ururka al-shabaab waxayna sheegeen in qaraxyada waxyeele ay ka soo gaartay ciidamadii kooxda al-shabaab ee gaadiidkaasi saarnaa ha yeeshee warar kala duwan ayaa warar kale ayaa waxa ay sheegayaan in duqaymo dhanka cirka ay ahaayeen qaraxyada kuwaas oo lala beegsaday kolonyo ciidamada oo maraya duleedka deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose guddoomiyaha degmada owdheegle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maxamed aweys abuukar ayaa u sheegay wakaaladda wararka soomaaliyeed in duqaymo lala beegsaday kolonyo gaadiid ah oo marayay duleedka degmada toorotorow sidoo kale guddoomiyaha deegaankaasi owdhegla ayaa intaa raaciyey in duqaymaha in la duqeeyey guryo iyo sidoo kale goobo ay saldhigyo ku lahaayeen kooxda al-shabaab oo ku taala toorotorow waxa uuna sidoo kale sheegay in khasaarooyin kala duwan kooxda al-shabaab uu ka soo gaaray duqaymahaasi hase haatee warar ka soo baxaya guddoomiyaha degmada wararkan ka imaan kasoo baxay guddoomiyaha hase haatee warkan uu sheegay guddoomiyaha deegaanka toorotoro waa owdheegle ayaan waxaan jirin ilwareedyo xaqiijinayo sheegashadiisa ayadoo deegaankan uu ka mid yahay toorotoro goobaha al-shabaab weli gacanta ay ku hayaan ayna maamulaan waxaa tiro dhowr jeero horena ka dhacday duqaymo loo geystay ayadoona inta badan la sheegay waxyeelle inay ka soo gaartay duqaymaha horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ka mid ah mas-uuliyiintii dowladda xukuumaddii ku-meel gaarkeed ee labada kun iyo sagaalkii saxiixday heshiiskii is-afgaradka ee laga gaaray muranka badda soomaaliya iyo kenya ayaa ka digay in loo adeegsado arrimo siyaasadeed arrintaasi waxauna sidoo kale sheegay in heshiiskaasi uu ahaa mid ka horreeyey xukuumaddii xilligaas uu hogaaminayay soona bilowday sannadkii labada kun iyo shantii ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shir jaraa'ida warbaahinta ugu qabtay magaalada garowe oo haatan ku sugan yahay ayaa waxa uu sheegay inay marnaba aqbali doonin arrinta ku aadan in loo adeegsado ololaha doorashooyinka arrinta muranka badda ah ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya taasoo haatan hortaalla maxkamadda cadaaladda ayna soconayso doodeeda ayadoo maanta lagu wada in lasoo gabagabeeyo in dacwadda badda soomaaliya iyo kenya isku haystaan ay qaado maxkamadda heeg iyo in aynan qaadin dhinaca kalena ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa soo saaray war qoraal ah uu ku amraya wasaaradaha amniga iyo warfaafinta inay ilaaliyaan xuquuqda musharaxiinta iyo sidoo kale xorriyatul qowlka qoraalkan amraysa in la in la aan la hor istaagi karin musharaxiinta dalka dib ugu soo laabanaya iyo sidoo kale qaybaha ololaha doorashooyinka iyadoona saxaafadda laga mamnuucay in gegada diyuuradaha magaalada muqdisho wax war ay kasoo tabiso ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa wareegtadiisan waxay imaanaysaa xilli si aad ah loo hadalhayo arrimaha hor istaagga xuquuqul aadanaha iyo sidoo kale xorriyatul qowlka ah ee dowladda soomaaliya haatan ay ku dhaqaaqday ka gadaal markii maalintii shalay uu soo baxay amar sheegaya in wax weriye ah aanu war ka keeni karin kana tabi karin garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayadoo warqad fasax ayna soo siinin wasaaradda arrimaha gudaha waa wasaaradda amniga taasoo meesha ka saaraysa sida ay ururka saxafiyiinta qaranka iyo sidoo kale warka qoraalka ee ra-iisul wasaaraha ka soo baxayba ku cadda u adeegidda shacabka soomaaliyeed halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer waxaa maalintii shalay oo khamiis aheeday gaaray magaalada cadaado ee xarunta maamulka kumeelgaarka ee galmudug wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa iyadoona si diiran loogu soo dhoweeyey gegada diyuuradaha ee magaalada cadaado waxaana soo dhoweynta ka qayb qaatay xubno ay ka mid a uu ka mid yahay ama ay ka mid yihiin mas-uuliyiinta ugu sarraysa ee dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan booqashada wasiir odowa ayaa waxaa la sheegayaa inay la xidhiirto sidii uu heli lahaa kursiga baarlamaanka isagoona ka mid ah mas-uuliyiinta dalka ee ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudugga sidoo kale xubnaha wafdigan ayaa waxaa ka mid ahaa wasiiru dowlaha madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya mudane mahad maxamed salaad oo isaguna ka soo jeeda gobol gobollada dhexe ee dalka iyo sidoo kale xubin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya kuwaasi oo haatan hordhac u ah mas-uuliyiin kala duwan oo lagu wado maalmaha soo aadan in cadaado ay gaaraan si ay u helaan kursigooda wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa kulamo ayaa kula hadlay magaalada cadaado bahda warbaahinta isagoona kaga warbixiyey socdaalkiisa iyo arrimaha halkaas uu tagay waxa uuse sheegay in qayb ay ka tahay socdaalkiisa inuu kormeero qaabka ay u dhacayso soo xulista xubnaha baarlamaanka iyo ergooyinka soo gaaraya magaalada cadaado maalmaha soo aadan kuwaasoo qayb ka ah dadka iyagu la filayo inay noqdaan kuwa u ololeeya ama keena xildhibaanada soo aadan ee deegaanada galmudug ka soo jeeda maadaama magaalada cadaado lagu ballamay in lagu soo xulo xubnaha baarlamaanka ah ee dowladda federaalk soomaaliya qaarka ka imaanaya dhinaca iyo galmudugga maamulka somalilan ayaa waxa uu si aad ah kaga jawaabay hadal ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka somalilan doctor sacad cali shire ayaa jawaab ka bixiyey hadalkii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahaa inuu ka soo horjeedo heshiiska d b wolde ee dekada berbera iyo sidoo kale go-aankii kenya ee ahaa inay somalilan u aqoonsan yihiin maamul goboleed ka tirsan soomaaliya doctor sacad cali shire oo marka ugu horeysa ka jawaabayay kenya ayaa yidhi waxa uu sacad cali shire sheegay in kenya ay tahay waddan ka mid a geeska afrika aynan somalilan ugu baahnayn aqoonsi mana ahan cidda bixisa aqoonsiga dowladda kenya mana jirto waxa haatan cadaadis oo ka saaran somalilan in kenya ay aqoonsato somalilan waxa ay leedahay xuduudo iyo xuduudo caalami ah iyo sidoo kale ciidamo iyo shacab isku filan waxauna sidoo kale tilmaamay inaysan jirin wax ku xirayo ama ku riixayo in kenya ay ku cadaadiyaan in somalilan ay u aqoonsato dowladnimo ama waddan madax bannaan sidoo kale sacad cali shire ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo ay qayb ka tahay cadaadiska mowqifka iyo sidoo kale la dagaalanka dhinaca ictiraaf raadinta somalilan ee soomaaliya wax nagu cusubna maahan ayuu yidhi maruu ka hadlayay hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli maalmihii lasoo dhaafay si aada loo hadalhayay arrintaa la xidhiirta hadalkii dowladda kenya ee kal hore ka soo yeeray kaasoo keenay in dowladda soomaaliya ku dhawaaqdo go-aano adag inkastoo markii dambe xal laga gaaray madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka digay kacdoon shacabka gadaal maalintii shalay soo dhoweyntii madaxweyne xasan waa madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ee dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay arrimaha noocaasi inay kici karaan kacdoon shacab loogana digayo musharaxiinta inay ka fogaadaan wax waliba oo iska horkeeni kara bulshada soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh ayaa intaa ku daray in mas-uuliyiinta hore xidhalka kaga soo qabtay iyo kuwa doonaya haatan xidhalka in la ilaaliyo deganaanshaha iyo sidoo kale amniga ay haystaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaana idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu